bismillahi raxmaan raxiim saami cabdishakuur adiga iyo idaacadda marka u horeysa qaranka radio muqdisho ee guud ahaan runtii t v-ga iyo sona iyo runtii inta ku hadasha afka maaragtay runtii dowladda waxaan magaca soomaaliyeed iyo kan golaha shacabka runtii anagoo aad runtii uga xun waxa ka dhacaya ee baryaha dambe ee ah yacni dagaalada sokeeye iyo colaadaha ka soo cusboonaaday maamuladii maanta loogu hanweynaa xagga nabadda iyo horumarka ee dalka soomaaliya reerihiisa kala duwan ee maanta horay iyaga dadaal badan oo tusaale iyo wax looga daydaba bacti loo arkayay oo ah somalilan iyo puntland inay amuurihii soomaaliya ragaadiyey ee colaadaha in maanta ee square one ama murabac alawal ama meeshii shalay ee laga yimid inay hadda iyaga mar kale ay dib ugu laabtaan oo ay isu dilaan yacni qaab runtii oo wejiye cusub leh waa arrin nasiib daro ah oo aanu arkayno in maanta arrintaasi in laga waantoogo oo aan ummaddaas nabadda ku naaloonaysay iyo horumarka tiigsanaysay inaan dib looga celin meeshii shalay aan doonayno inaan ugu baaqno ragga ee maanta mas-uuliyiinta labada maaragtay dhinaca ah islamarkaasna hogaanka maaragtay u haya taladooda iyo inta ee waxgaradka ay odayaasha ee maanta ama hogaamiyayaasha dhaqanka iyo culimaa udiinka ganacsatada iyo aqoon-yahanada dhalinyarada iyo bulshada labada maaragtay maaragtay ee dhinacya walaalaha ah ee sokeeyaha ah ee ood wadaagta ah oo magac wadaagga ah oo diig wadaagga ah oo aanan sina loo kala maarmin inay arrinta aadka u murugada leh ee ayna wada saamaynayso inay joojiyaan oo ay colaada ku bedelaan walaaltinimo iyo maaragtay wadahadal wixii xurguf ahna lagu dhameeyo ayadoo arrintaasna ee runtii caqli saliim ah iyo maaragtay niyad saafia ay u baahan tahay taasaan ugu baaqaynaa cabsikurow anagoo aada runtii waxa hadda soomaaliya ka jira oo guud ahaanba waa aan ogeyn wixii maanta koonfurka la gaaray waqooyina ee runtii aanan ka marnayn goboladeenii kale kuwa dhexe ooma ilaa iyo bari ilaa iyo galbeed ilaa iyo waqooyi koonfurba maanta dhibaatadii taariikhiga aheed laisla wada ogyahay marka ayadoo maanta kuwii hore oga dawoowey ee ka baxayna haddii ay ku noqdaan kuwii weli maaragtay xorguftii iyo dhaawacii ku yiilay ee koonfurna weli ayaga in ay sugayaan walaal maaragtay ayagana tala wanaagsan iyo sidii ooga gudbi lahaayeen iyo dib u heshiisiin maaragtay ee dhinac weliba ee hadda laysla raadinayo waxaa aada iyo aada arrin looga xumaado looga naxaa mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo intii la doonaba yacni in maanta ay soomaaliya ay maqasho goboladii tusaalaha noo ahaa xagga nabada ee aan ku faanaynay ama maamuladii jiray ama dhinac weliba magaca doontisio inay maanta somalilan iyo puntland ayaa dagaalla ka qarxay dhegtar nin soomaaliya ku aftirsada uma roona taana waxaan marka ugu baaqaynaa inay mar kale ay ka fiirsadaan ay joojiyaan dagaaladan soo noqda inkastoo xiisadu taagan tahay haddana labada dhinacba waxa uu midba midka kale ku eedeeyey inuu qaadayo mas-uuliyadda waxa ka dhaca tuqara tukaraq marka maxay kula tahay haddiiba labada dhinac hanjabaado isku jeedinayaan haddii dagaallo ay dhacaan waxa laga dhaxli karo
wallahi cabdishakuuro waa su-aal muhiim ah dagaal waa la ogyahay waxa uu dhalayo jaahiliyadii carabta berigii ayaga ay aad ka maartay isu dili jireen ayaa nin zuhayra ibn abi salma la oran jiray oo inuu la hadlo dadkaasi caqli maartay ee saliim ay wax ugu fahmaan ayaa waxaa laga hayaa tixdhahaysa wamalxarbu ilaa maa calimtum waduqtum wamaa huwa cankum bilxadiisi almutarajami mataa tabcatuuha tabcatuuha damimatan fatadra idaa daraytumuuha fatadrami xarbi wax kale ma ahay wax oo kasheekasheekaris iyo idinka xaggiina ama kutirkuteen ku ah maaha waa kaad aragteen oo aad dhadhamiseen oo aad ka barateen wixii ee maanta idinka uu idin gaarsiiyey marka haddaba marka waxuu marka uu leeyahay haddaad hurisaan debsiisane way hurayaan intii aada hurisaan wayna idin mataanaynaysaa waxayna dhalaysaa halaag iyo burbur iyo baaba hadda marka waan garan karnaa soomaaliya iyo dagaal wixii annaga ee asiga uuna baray ama uuna baday meel aan laga qashin soomaaliya geeska geesna ma jirto guri soomaaliyeed oo aan laga oynina ma jirto gabar soomaaliyeed oo ka badbaadayna maanta ee raggoodii iyo walaalahoodii iyo wixii ay dhaleen oo ay ku waayeen oo maanta weli maaragtay aan kasoo qabsanin maaragtay way jirtaayo wixii maalintaasina gaaray ama mid nagu gaaro siyaasad guracan iyo tallaabo si dhinac aan ficneen loo qaaday oo aan lagu midaysnayn xukunkii dalka ku jiray lagu qaaday oo kadibna aan lays waraysanin cidii bedeli lahayd ee intay nagu qaadasayna loo geysaan dowlada ku helno ama dowlad aan ku helno midaysan haddana maanta waan ognahay wixii markii la yidhaahdane sokeeyana sida la isu diray ee hab qabiil ilaa ay gaadho maartay labada reer ee inta isku jufada ah ee maartay iyaga inay hoos isugu dhigaan marka umalayn maayo dadka shacbiga la maalintaasi iyo iyo waxay hadda ciddii maartay ee ilaahay gartay inay kasoo baxdaba waxa ay maanta ay moogiyiin laakiin dadka had iyo jeer aad moodid inay faa'iido iyaga ay ugu jirto dadka siyaasiyiinta ah cabdishakuurow saan arkayn oo iyagu si furud ay ula tahay dagaal maxaa yeelay iyagu way ka caga badan yihiin inta kale masaakiinta ayaana ordi karin dhaqaaqi karin caruurtooda meel ay la aadan aanan jirin markii ay ugu dheeraadaan ee ayaga xuduudaha iyo wadamo aanan markaa annagaba aanan qaadi karin hadda wixii ka dambeeyo inay dadkaas ayaga ay maartay ay ay badaan inay maartay mar kale ay magan u noqdaan laakiin maanta qofna maanta dagaal ku farxi maayo dagaalna hadduu dhaco waxaa lii nin guri le iyo nin nin caruur leh ayuu maartay sidiisaba aad dhibaato iyo maartay iyo mushkilad ay ku tahay marka anaga ha u turaan baan leeyahay dadka mas-uuliyiinta ee beri ilaahay hortiisa kula xisaabtami doono waxaan ayaga ay isu maaragtay maaragtay tusayaan ee muruqtaabashada ah dadka ee maanta maatida ah ayaga ay madaxda ay u yihiin ee shacabka ee danyarta iyo inta kaleba ee hadday waxhaysataba ee dagaalka ee ayaga runtii halaagiisu ee runtii macaan iyo qaraar wuxuu yahay soo arkay inayan dib ugu celinin meeshii shalay laga yimid ama square one ama ilmurabac ilawal waxa afka carabiga iyo ingiliishka lagu yidhaahdo oo aan runtii dadka maanta soomaaliyeed aanan xamili karin dib dambe ayagoo caruurtoodii tahriibaysa oo badda kaga dhammaanaysa ayagoo intii qaxootiga ee nasiibka u heshay dibadda ay tagtay lasoo celinayo iyo qaar wax jasiiradaha ku xiran iyo wax meel kale lagu baahdilayo xaalkooda uu yahay marka ninka mas-uulka ah ee qarcamow ee ilaahay berri ama gobolow ama deegaamow ama maamulow jaadjoog ahow waxaad doontid haddaad ummadda ilaahay abuuray laba dhexdooda oo ayagoo aanan waxba maarta aan kala qabin aada siyaasad iyo wax badan ee aan maanta dan u ahayn aada isku maartay dishaan ogaada inuu idinka horeeyo qabrigii yaraa iyo iilkii yaraa iyo maradii yaroo cadayd nin walibana lagula xisaabtamayo wuxuu faray iyo wuxuu geystay aakhira iyo ilaahay horteed marka taa ayaan waxaan ka waarinayaa sidaa iyo si lamid ah in alaal inta ku fakerayso meeshay joogta ay joogteen inay laba maartay walaal ama deris ama isla dhashay ama xigaal ah ama sokeeye ama qaraaba ama xataa saaxiib ah ilaahu nin iyo reerkii gurigiisa iyo isaga iyo xaaskii ha noqotee inay balaayo dhex dhigto raadinayso inuu ilaahay hadduu hanuun ugu talagalayna soo hanuuniyo